إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستور bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeen ee raadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weerar ku qaaday deegaanka caddaan laxey ee gobolka shabeellaha dhexe dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa waxa uu ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho qaramada midoobey ayaa weli raadinaysa dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa duulaanka fadhiidka noqda ee magaciisa loo soo gaabiyo au som ay shisheeyuhu ku joogaan soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa qiray inay dhibaato la kulmaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho xilliyada ay madaxdu marayaan waddooyinka caasimadda dowla diiniya ayaa magaalada saako loogu soo xiray ragga tolo dharka ee ku sugan magaaladaasi dhegaystayaal intaasina waxay ahayeen qodobadaan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargarooho faahfaahinta qodobadii aan nii soo sheegnay آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن isku soo noqod wacan dhegaystayaal waa habeenimo arbaca saddex iyo tobanka bisha shanaad laba kun shan iyo labaatanka dhanka kalena ku aastaysan lix iyo tobanka dulqacdi sannada kun afar boqol afartan iyo lixda warkii oo dhan ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weer ku qaaday maanta saldhig ay ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka caddaanlixi ee hoostaga degmada ruunirgood weerarkaasi ayaa lagu dilay shan askari halka lagu dhaawacay siddeed kale oo dhammaantood ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka sida aan ka soo xiganay ilowareedyo lagu kalsoonaan karo dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa waxa uu ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho waxaa warkani faahfaahinaya wariyaheen cabdulqaaliq macalin cabdiweli habeenkii xalay waxaa suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn soomaaliya ka kacay dab geystay khasaarooyin hantiyeed dabkan ayaa baabi'iyey xarumo ganacsi oo ku yaala suuqa waxaana uu ka dhashay koronto sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii joogay markii uu dabka bilaabanayay qaar ka mid ah ganacsatada suuqa waxa ay qolyaha dabdamiska ku eedeeyeen in ay soo daaheen taasina ay ka qayb qaadatay in uu dabka sii baaho islamarkaana isku baabi'iyo hanti aad u fara badan oo tiilay suuqaasi uu dabka ka kacay dabkan wuxuu ka bilowday maaso koronto korontadaas oo muxuu ahaa markay maasada dhacday wasoo iska yar kollayba masiibo dhacday waaye ilaahayna ha naga badbaadiya hadda kadib intaana allaha nooga ekeeyo dadkan hadda meesha ku wax beelayna waxaan u rajaynayaa inay muxuu ahaa beddel khayr qaba ilaahay siiya insha allah shirkadaha dabdamiska marka loo wacayo waa maqalna waa soo socnay leeyihiin inta badanna waa soo daacday il markii warka la soo gaaray ay horey ka imaan lahaayeen khasaaraha waa yaraan lahay wax khasaaree maba dhiclahaanba dadkii waa meeshaan galabtii maqribkii waa laga wada hoyaadaa qolabkii wada xihan dabka kacay marka jaanis looma helin in laga wada gaaro oo dabkii la demiyo marka saasuu kusoo faafo qoranki kale kusoo gaaray macnaha xilli maalin cadday aa lahayd waba waxba laga gaari lahay wixii dhamma habeen ay dhaceen haddana xilli salaad la jiro kacay khasaarahayo afar qol oo ganacsiya waa dareemi kartaa oo bakaara ku taalla waxaa ku jira dukaamo waaweyn oo kamaliya diskoon oo shan dukaan waay dhammaantood wada gubteen wax ka badan male ma ahan markii ugu horeysay oo dab khasaaro badan dhaliyey uu ka kaca suuqa bakaaraha ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoona ay mar weliba ganacsatada sheegaan in aysan wax gargaar ah amaba gurmad ah aysan ka helin maamulka gobolka banaadir qaramada midoobey ayaa weli raadinaysa dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa duulaanka fadhiidka noqda ee magaciisa loo soo gaabiyo au som ay shisheeyuhu ku joogaan soomaaliya waxaa warkanina faahfaahintiisa la diyaara waryaheena farxaan cali cabdulaahi kulan ay shalay yeesheen waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku soo dhammaaday kala qaybsanaan ka dhalatay in la isku waafaqo maalgelin wadareed oo loo helo duulaankan iyadoo weli la baadigoobayo dhaqaalihii lagu maalgelin lahaa ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya marar badan ayaa lagu celiyey dowladaha qaybta ka ah qaramada midoobay inay taageeraan duulaankan mana muuqato ilaa iyo hadda wax aan ka ahayn inay sii fogeynayso rajada laga qabo in la helo dhaqaalihii lagu maalgelin lahaa duulaankan maraykanka oo diidan maalgelinta howlgalkan ayaa weli taagan mowqifkiisa waxayna gaartay in hab tabarucaad ah lacag loogu raadiyo duulaankan sida lagu sheegay war ka soo baxay qaramada midoobay kulankii ay shalay yeesheen waxa lagu magacaabo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa ka soo baxay in loo raadiyo howlgalkan afartan iyo kow dhibic lix milyan oo dollar si dhaqaale uu ku socdo u hela howlgalkan waxaa jira dhowr arrimood oo ay isku mari la-yihiin dowladaha dhaqaalaha laga doonayo marka laga hadlayo duulaankan waxaana ugu horeeya inaanay heli karin maalgelin joogto ah taasoo noqotay caqabadda koowaad ee fadhiid ka dhigtay howlgalkan sababna u noqotay in ilaa iyo hadda la raadiyo lacagtii lagu dhaqaajin lahaa arrinta kale ayaa ah in loo baahan yahay magdhowga askariga ku dhinta howlgalkan iyo midka ku naafooba tani ayaana noqotay caqabad kale oo hor leh oo ku hor gudban duulaankan sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in uu walaaca weyn ku hayo faqriga uu wajahay duulaanka ciidamada shisheeye wuxuuna yidhi farqiga maalgelinta waa walaaca weyn haddii aan la helin taageero wakhtigeeda ah howlgalku wuxuu halis u yahay inuu lumiyo dhulka xili deegaanka ammaankiisu uu yahay mid aada u kacsan isku soo wada duuboo ciidamada shisheeye ee qeybta ka ah howlgalkan maalgelin la-aantu haysato ayaan bilooyinkii lasoo dhaafay qaadan wax mushaar ah iyadoo lagu leeyahay deymo badan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa qiray inay dhibaato la kulmaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho xiliyada ay madaxdu marayaan waddooyinka caasimadda waxaa faahfaahinaya weliyaheena cali aadan xasan xamse cabdibare oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa si cad u qirtay in bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ay la daala dhacayaan dhibaatooyin badan la kulmayaan xiliyada madaxda dowladda isticmaalayaan waddooyinka caasimadda xamse wuxuu sheegay in dhibaatada u weyn ee haysata shacabka ay tahay xirnaanshaha waddooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho taas oo si toos ah u saameysay nolosha maalinlaha ah ee dadweynaha gaar ahaan dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho xamse cabdibare ayaa xusay in dhibaatadan ay salka ku hayso habaarka dadka muslimiinta ah ee lagu dhibo marka waddooyinka la xiro isagoo xitaa carabka ku adkeeyey in amarka furidda waddooyinka ay diideen qaar ka mid ah askarta dowladda federaalka waxaan idinka raaligelinayaa wakhtiga aan imid oo habeen ah sababta aan u imid halkanna waxaa weeye jidkan maadaamuu iska biisi yahay mar walba inaanaan dadka ka habaar guran waxyaabaha dhibaatada weyn igu ah waxaa weeye inaan arko jidadka oo xiran oo la xirayo wardaaya haddaan nilina nimankaa askartaa diide kara weyne marka waxaa weeye duruuftaa keentay si kastaba ha ahaatee dhibaatooyinka lagu hayo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sii kordhaya waxayna mar walba ka cabanayaan dowladda federaalka cabashadoodana waxba lagama qabto ciidamada dowladda federaalka ayaa had iyo goordhac iyo dil u geysta shacabka ilaa iyo hadda ma jirta cid wax ka qabatay muqdisho waxay dhibano u tahay madaxda dowladda federaalka oo aanan sal adag ku fadhinin iyadoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay irdaha ka taagan yihiin magaalada muqdisho dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan dowladdiini ayaa magaalada saakow loogu soo xiray ragga tolo dharka ee ku sugan magaaladaasi waxaa faahfaahinaya wariyaheena maxamed muuday abuu muslim dowladani diiniga ah ayaa loo soo xiray dhalinyarada toshaah dharka ee ku sugan degmada saakow gobolka jubbada dhexe waxaana qabanqaabada dowladda lahaa maktabka dacwada magaalada tirada xarqaanleyda dowladda loo soo xiray waxay gaaraysay afartan iyo shan ruux waxaana dowladdu socotay muddo toddobaad ah iyada oona lagu qaatay duruus kala duwan gebagabada dowladda waxaa ka soo qaybgalay martisharaf kala duwan oo uu ka mid ahaa naqiibka odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada dhexe malaaq biyey iyo nabadoon cabdulaahi ansaari kuwaas oo bogaadiyey dadaalada dacwada waxaan markale u mahadinaa ardayda muddada toddoba maalmood a dowladu qaadatay fadhiday iyadoo u dhaqan adeegtay iduna waxaan idin leeyahay jasaakum allahu khayran waad ku mahadsantihiin taa taasuu ka baxo waxaan idin leeyahay dadka harqaanlayaasha ah marka ugu horreysa inay ka cabsataan dhaqankiina aad wanaajisaan qof hadduu wanaagsanaado waxay ka daba la fiicnaan doonaa ummadda maanta waxaad tihiin waxaad haytaan hubintii labiska ummadda in aadan tolin dhar aan qaabilsanin waafaqsanin shareecada walaalayaalow waxaan naftayda iyo tiinaba ugu baaqayaa ilahay inaan ka cabsoono ilaahay inaan ka cabsoonno on ka xishoonno ilaahay inaan qadarinno nicmada inuuna siiyey inaan ka shukrino cadowga ilaahay inaan la dabaaqtanno oon la xisaabtanno doorka kugu aadan haarqaanlow waa inaad dukaankaaga iyo inta ku xeeran wanaajiso eh jihaadkaba intaasaad ka haysaa maanta eh ninkii baxay oo inta bilna tashay bilna baxay waa gobonnimo dheeraad eh fadligiisuuna leeyahay allah baanaan u leenaha ha ciseeye laakiin ninkaaga canbixinow waxaa kaaga soo aaday inaad dukaanka wanaajise dukaanka wanaaji si ayna diinta dhinacaaga looga soo gelin qaar ka mid ah xarqaanleydii ka faa'iidaysatay dowladda ayaan la kulmay magacay aw anis dowladdaas waxay ku saabsaneed shacaarkan wuxuu ahay yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasa yuwaarii saw'aatikum wariisha walibaasu taqwa daalika khayr daalika min aayaatiillaahi lacallahum yadakkaruun magaceed wuxuu ahay sheekh cabduqaadir kumandos waxayna ku saabsaneed anwaaculquluub qalbu saxiix iyo wa qalbu lmayit iyo wa qalbu lmariid iyo aafaatu lquluub aafaatu lquluub waxaa ugu horreeya alkibru waalcujbu annifaaq anwaacda quluubta iyo qalbiga ugu horreeya alqalbu saxiix ilahi wuxuu dhahay ilaa man ata allaha biqalbin saliim wa qalbu lmayit afaman yaclamu ana maa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa qof wax arka iyo qof waxaan arkayn masimiyihin waa maya wa qalbu lmariid fii quluubihim maradun wazaadahum allahu marada walahum cadaabun aliimu bima kaanuu yakdibuun magaalada saako waxay waayadii u dambaysay martigelinaysay dadaalo ballaaran oo xagga dacwada ah kaas oo u wado maktabka dacwada ee magaalada dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii habeen aad kala socoteen raadiyaha alfurqaan aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan